العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثانية qaacidada labaad oo qawaacidda afarta oo kitaabku ka kooban yahay ka mid a annahum waxay tahay annahum gaaladii mushrikiinta ahay oo nabigu la dagaalamay yaquuluuna inay ahaayeen kuwo yidhaahda maa dacownaahum ma aanaan baryin oo ma aanaan caabudin watawajahnaa ilayhim ulama aanaan naajaysan waxyaabaha cibaadada ka mida wax ka mida ilaa litalabi lqurbati qurbo iyo dhowaan alle ay noo dhoweeyaan dalbid aan ka dalbayno maahane iyo rabid aan intaas ka rabno maahane iyo washafaacati ergo aan rabno inay qiyaamaha alla nooga ergeeyaan dalbid aan ka dalbayno iyo rabitaan aan ka rabno maahane dan kale kama lihin qaacidada labaad waxaa waaye inaad ku baraarugto nimankii mushrikiinta ahaa oo xilligii nabiga jooga calayh isalaatu wasalaam oo nebi maxamed uu la dagaalamay gaaladana ahaa iyaguna nabiga la diriray muslimnimadana aan soo gelin waxaan soo marnay inay ahayeen kuwo ictiraafsan in ilaahay keligii wax abuuro keligii wax arsaaqo keligii wax maamulo hadday intaas ictiraafsan yihiin ilaahayna cibaadada cid kale la sii hayaan markii la yidhaah waxaan maxaa idinku kalifay oo ilaahay haddaadba intaan u ogashihiin ood intaan u qarantihiin keligii maa cibaadada siidaan markii la yidhaahdo waxay dhihi jireen waxaan rabnaa inay kuwaanu ilaahay noo dhoweeyaan kuwaanu inaysa cibaado keligood mudnayn ama aysa cibaada rasmi aysan mudnayn waa naqaana haayo iyo yoolna maaha kuwaani waxaan rabnaa kuwaanu inay ilaahay noo dhoweeyaanoo maadaama ayagu ay ilaahay u dhow yihiin dhowaanta ayagaan u dhowaahayno inaan ilaahay u dhowaanaan rabnaa dhijir asnaamtana asalka say u badan yihin waxay ka keeneen malaa'ig ay leeyihiin waxay maaragtay taalooyin ay sameeyaan oo ay leeyihiin waa taalooyin malaa'ig iyo dad saalixiina ugun wanaagsan taalooyin kuwooda ayay ka keenaan marka waxay leeyihiin dhowaanta aan dadka aan u dhowaahayno iyo asnaamtaan aan u dhowaahayno waa dhowaan aan alla u dhowaahayno subxaana wa tacala waxaan rabnaa dhowaanta iyaga aan u dhowaahayno inaan ilahay ugu dhowaano oo alla udhowaashiisida ka wadaan waa shayga koobaad shayga labaad oo ay ku marmar soo jireenna wuxuu ahaa waxay dhihi jireen waxaan rabnaa qiyaamaha ahlu kabaairaan nahay dunuubaan leenahay aakhire inay noo ergeeyaano ilaahay nooga ergeeyaano in ilaahay subxaana wa tacaala naarta jahanamo naga furto jannadiisana uuna geliyo inay aakhire ilaahay nooga ergayoon ilaahay nagala hadlaan labadaas arrimoodan kalena yidhaahdeen saasay dhihi jireen maxaa u daliila inay labadaas arrimood iyagoo kale ay asnaamta caabudi jireen ama ilahay heyrkii a caabudi jireen fa daliilu lqurbati amaan kusoo celina halma qaacidada awalkeeda alqaacida ahaaniya qaacidada labaad annahum yaquuluuna waxay kuwa yidhaahdaa maa dacownaahum ma anaan caabudin oo ma anaan baryin asnaamtay waxa la midka watawajahnaa ilayhim kumana aanaan jeesan oo waxyaabaha aan rabno in naloo dhammeeyo xawaa-ija iyaga lama aanaan qaabilin ilaa liqalabi lqurbati dhowaan alle ay noo dhoweeyaan dalbid aan dalbayna maahane wax kale kama aanaan lahayn inay ilaahay noo dhoweeyaan oo ilaahay arrintaan ugu dhawaano aan kalahayn dan kale kama aanaan lahayn iyo washafaacati iyo ergo ay ilaahay nooga ergeeyaan rabid aan rabno waay haddaan adduunyada ayaga aan raalli garayno waxaan aaminsannahay qiyaamo inay ilaahay nooga ergeynayan subxaana wa tacaala fadaliilu qurbati inay dhowaan ay alla u dhowaadaan ka rabeen cibaadada ay caabudi jireen asnaamta waxaa u daliila qowluhu tacaala hadalkii ilaahay waaladiina kuwii ittakhaduu samaystay min duunihi alla ka sokay awliyaaa asnaamta samaystay maa nacbuduhum xaal ay yihiin kuwa le ma caabudayno ilaa liyuqaribuunaa inay noo dhoweeyaan ilallaahi alle zulfaa dhowaan maahane ina allaha alla yaxkumu baynahum waa kala saara kuwaas fiimaa hum fiihi yakhtalifuuna waxa ay isku haysteen qiyaama alla ku kala saara ina allaha ilaahayna laa yahdii ma hanuuniyo man axad huwa isaguba kaadibun beenaala ah oo kafaarun kufri badan suuratu sumar waaye ilahay wuxuu uga hadlay meeshan subxaanahu wa tacaala gaaladii asnaamta caabudayday iyo ilaahay heyrkii waxyaabahay ku marmarsoonayeen ilahay marka wuxuu yidhi waladiina kuwii ittakhaduu samaystay min duunihi alla ka soko awliyaaa kuwa gargaarayaal ah oo cibaadada alla la siiyaan kuwii samaystay waxay rabaan ha noqdeen ama malaa'ig ilaahay ha noqdeen ama ambiye ilaahay ha noqdeen ama awliye kale ha noqdeen ama maaragtay waxyaabaha ay iyagu aaminsan yihiin inay u gargaarayaan ha noqdeene kuwaasi maa nacbuduhum weliba xaal ay leeyihiin maa nacbuduhum ilaah ka warramaa subxaana wa tacaala walxaal ay leeyihiin maa nacbuduhum ma caabudayno kuwaan ilaa liyuqaribuuna kuwaanu inay noo dhoweeyaan ilallaahi alla xaggiisa zulfaa dhoweyn noo dhoweeyaan maane dan kale cibaadadooda kama lihiin xaal ay leeyihiin ina allaha alla yaxkuma waa xukumaha baynahum kuwaas dhexdooda maalinta qiyaamo fii maa hum fiihi yakhtalifuuna waxay isku khilaafsanaayeen waa goodis gaalada saasa oo ilaahay cibaadada cid kale la siiday ayagoo ku andacoona dhowaan aan alla ugu dhowaanaan ka rabnaa cibaadadooda ilaahay ayaa kala saaraa iyaga iyo ahlu xaqa maalinta qiyaamo cid walba waxay mudan tahana waa lagu ammaan marina aha iyaguna cadaab ay mudan yihiin cadaabkoodaa la gelina dadka mu'miniinta ah oo iyaga khilaafsan oo ka soo horjeeda oo muwaxidiintana jannay mudan yihiin janna la gelinaa marka ilahi wuxuu sheegay in danta ay u caabudi jireen asnaamta sheeg waxyaabihii ay u caabudi jireen asnaamta inay ka mid ahayd inay rabaan inay asnaamtu alla u dhoweydo subxaanahu watacaala waxyaabahay aaminsaneen waxaa ka mid ah inaysa ilaahay subxaanahu watacaala cibaado ayagu toos ula qaabili karin inay cid kale cibaadada alle ay alla usii marsiiyaan maahane ciddaasoo ilaahay raalli ka yahay ciddaas markay iyaga raalli ka noqotana ilaahay subxaanahu watacaala iyo iyaga ciddaas isku xiri ilahay marka wuxuu yidhi in allaha alle laa yahdi ma hanuuniyo man ma hanuuniyo huwa asaguba kaadimun beenaalaah kaadimun axad beenaalaah waxyaabaha uu beenta ku sheega maxaa ka mid ah sida nimankan oo kale waxay leeyihin waxaan caabudaynaa asnaam iyo ilaahay eyrki waxaan ilaa aan ahayna caabudaynaa waxaana rabnaa inaan alle ugu dhowaano hadalkaasuna run maana waa been ilaahay cidaan ahayn cibaadadiisa haddii lala siiyo ilaahay waa looga fogaana maana ilaahay loogu dhowaan maayo ayaguna waxay aaminsan yihin inay ilaahay ugu dhowaanayaan cibaadada ilaahayo cid kala siinayaan ilahay marka wuxuu leey in allaha alle laa yahdi ma hanuuniyo man axad huwa isaguba kaadibun beenaalo ah oo sida ninkan oo kale ah oo weliba haddana kafaarun kufri badana ah oo ilaahay cibaadadiisa cid kale la siiya ilahay mahanuuniyo waaya wa daliilu shafaacati shiiku wuxuu rabaa kitaabka wax walba oo ka mid oo keeno inuu daliil u keeno daliilkana waa laga rabaa ama qur-aanka oo keena ama sunnada nabiga calayh isalaatu wasalaam haddeer wuxuu sheegay qaacidada labaad laba faqra uu sheegay labadii faqre mid walba ka mid wuxuu rabaa inuu daliil u keeno labada faqre ka koobnaad waxay ahayd gaaladii naga horreeyey ama gaaladii nebi maxamed oo la dagaalamay calayh isalaatu wasalaam mushrikiinta ahayd oo asnaamta iyo awliyada iyo dadka saasa caabudi jiray markii la yidhaha maxaad u caabudaydaan laba arrimood ay sheegi jireen arrinta koobaad waxay ahayd inay aaminsanaayeen arrintan cibaadadan ay ilaahay keyrkii caabudayaan inay ilaahay ugu dhowaanayaan daliilkeedii waa uu soo sheegay tii labaadna waxay ahayd inay aaminsanaayeen in ay u ergeynayaan qiyaamaha daliilkeedia looga fadhiya wuxuu marka shiiku wa daliilu shafaacati ergada inay aaminsanaayeen inay qiyaamaha dadkan u ergeynayaanna waxaa u daliila qowluhu tacaala wayacbuduuna waa caabudaaya min duuni illaahi alla ka sokay caabudaayaan asnaamtu yacni mushrikiintu maa ayay caabudayaan sanam iyo wax la mid a oo laa yaduruhum aan waxba ka dhibaynin ayaga adduunyada iyo aakhira midna aan wax ka dhibi karin walaa yanfacuhum aanna waxna u geli karin see waa sanam oo jamaada ama waa qof dhinto waa hora dhinton warbahin waxa dhaca ka dhaca adduunyaan warka hayn wayaquuluuna waxayna leeyihiin markay dadkaas asnaamtaas caabudayaan haaulaa'i kuwaani aan caabudaynoon dul tubannahay shufacaaunaa waa kuwa noo ergeynaayo yooma cinda allahi alla agtiisa shufacaaunaa cinda allah alla agtiisa kuwii noo ergeynaayo waa kuwaani taasi dhahay oo waxaan rabnaa wax kale u caabudu maydee inay qiyaamaha noo ergeeyaan intaasaan ka rabnaa dan kale ka mid a ergey qiyaamaan ka rabnaa oo waxaan rabnaa aakhira markii la tago inay siraadkana bootiyaan inay naarta ilaahay naga badbaadiyaan inay ilaahay noola hadlaan ilaahay jannana geeyo inay ilaahay noola hadlaan ilaahay dembiga naga dhaafo dhantaasaan kaleenahay saas wayacbuduuna ilah wuxuu le wayacbuduuna waa caabudaya min duuni illahi alla ka soke maa laa yaduruhum waxaan dhibaynin waxaan dhibaynin caabudaay aan wax ka dhibi karin waa sanam iyo wax la mid a ama waa jamaad waxa u dhagax dhibi karaa geedii qoreen waayo ama dhagaxii qoreen waayo iyagaa qoray oo meel ku tiiriye iyagaa waardiyeeya waxba kama dhibi karo walaa yanfacuhum mana anfici karo haddii wuxuu wax maydan yihiin oo qabri ku jirana waxna ma dhibi karaan waxna ma geli karaan hadday inkay malaa'ig yihiin oo la dhihi karo waxna waxyaabaha qaarna waa qaban karaan waxyaabaha qaarna ma qaban karaan cibaado ma laha cibaado ma laha see malaa'igu kumana jannay karto kumana naari karto kumana caafi karto kumana jiri karto ilahay idinkii waxaan alla u ogolayna subxaanau watacala malaa'igu iyo ci makhluuq midna kuma dhaqaaqi karo ilahay marka wuxuu le wayaquuluuna waxay leeyihin ku andacoonayaan markay ilaahay keyrkii caabudayaan haaulaai waxay leeyiin asnaamtani kuwaani shufacaauna waa kuwii noo ergeynaya cinda allahi alla agtiisa ergaan ka rabna waxaa soo hartay marka ergadu qiyaamaha la ergeeyaa ama adduunyada la ergeeyaa sayta ergo waxaa weeye qofka magac roon qof aada wax ka axad aada wax ka rabto inay kaala hadasho axad qofkaas agtiisa ama qof axadkaas agtiisa kaaga magac roon adiga oo kaaga jaar roon oo haddii aada wax ka rabtona wixii aad ka rabto kuu weydiida inaad ka hesho haddii aada rabto in wax aad ka cabsee lagaa lagaa badbaadiyo oo lagaa celiyana kaala hadasho qofkaas ama axadkaas kaala hadasha in waxaas lagaa badbaadiyo ergaa la yidhahda ergaa la yidhahda matalan macallinkan aada dugsigiisa waxaad keensatay canuga macallinkii wuxuu ku yidhi ma qaban karo kaa qaba maa wiilkan nin saaxiibkiisaad raadiday waxaad tihi warkaale hebelow macallinkii ila tag macallinkii waa iga diiday inuu wiilkii dugsiga igu dhige adduunyada tusaalan kaloo dhan waa uu ku raacay markuu ninkii saaxiibkiisa arkay macallinkii xoogaa waa ka heebaystay wuxuu wiilkan ninkan wiilkan u qabo inuu aqbalana waa suurtagal inuusa aqbalina waa suurtagal inuu marka haddii uu aqbalo maxaa la haddii uu aqbalay hadduusa aqbalinba maxaa la yidhaha ergaa la yidhahda ergaa la yidhahda shafaacada la sheegaa taas waa soomaalidu erga yidhahda nabiguna calayhi isalaatu wasalaam waxyaabaha aan xuduud ahayn adduunyada in laga ergeeyo waa ogola oo wuxuu dhihi jiray ishfacuu tuujaruu wayaqdi allahu calaa lisaani nabiyihi maa yashaa ergeeya haddii qof wax raba iyo wax la mid ugu yimaadaan saxaabada la fadhiida wuxuu dhihi jiray war ergeeya oo qofka wuxuu raba la doona oo aniga igala doona oo qofka la soo safta wayaqdi allahu calaa lisaanihi nabiyihi maa yashaa ilaahay subxaanahu watacaalana nabigiisa carabkiisa wuxuu ku xukumaa wixii uu doono oo qadarta ma khilaafi kartiin oo erge walbood ergeydaan qadarta lama khilaafi karo oo laygama keeni karo wax qadartii khilaafsan laakiin ergedaas adinku aad ergeheydaan ama ha laydinka yeelo ama ayaan laydinka yeelin ajiraad ku leedihin laakiin hadday tahay waxaa laga ergeyna wax xaaraam ah oo matalan qofkan waxaan rabnaa in dukaan loo furo oo dukaan loo ogolaado khamro uu ku gato ergedaasu sax miya sax maaha sidoo kale waxaan saxayn in qofka looga ergeeyo wax xuduudda alle ku saabsan xuduudda alla qof xaj galay in la yidhahdo waxaan rabnaa in xajka laga cafiyo sax maaha in laga xad arrinta saasana lagama ergey karo lakiin waxyaabaha kale waa iska caadi aakhiraa soo harta aakhirana ergaa jirto dadka muslimiinta oo ahlukabaa'irka maalinta qiyaama waa loo ergeynaa waxaa looga ergeynaa marka koobaad in la kala xisaabiyo muslimiin iyo gaalaba in la kala xisaabiyo ergaa erga looga ergeeya loo ergeeyaa jira dadko shafaacat alcudmaa la yidhaahdo nabi maxamed ou leeya calayhi isalaatu wasalaam oo ahlu sunna iyo ahlu bidac bay isku waafaqsan yihin inay jirto shafaacat alcudma caleyh nabi maxamed a iskale calayh isalaatu wasalaam way ku khaas tahay waxaa kaloo ergeeya ambiyada ilaahay oo dhan waa ergeynayaan malaa'igta ilahay waa ergeynayaan owliyada ilahay waa ergeynayaan sakiirada yararka oo dhintay waa ergeynayaan qiyaamaha dadka waxaa waxaa laga yaabaa qof naar mudneed in ilaahay lagala hadlo subxaanahu wa tacaala ee ilaahay iska cafiyo ama qof janno naar gashay in ilaahay lagala hadlo subxaanahu wa tacala ilahay looga ergeeyo ee naarta ilahay ergada dadkaas ergeyna uga soo saaro ama qof jannada darajo hoose uga jirtay in ilaahay inta looga ergeeyo meel sare la geeyo intuu waa suurtagal intuu waa dhacayo waa ergo ergooyinkaas laakiin saasuhu yaa iskale horta qiyaamaha markii la tago waxa ergaa la yidhaahdo yaa iskale gacantooda ku jiraan oo hadduu soo ogolaan aan la ergey karin allah subxaanahu wa tacala ilahi wuxuu leey qul lilaahi shafaacatu jamiica shafaaco dhan allah iskale ergada saasa marka qiyaamaha oo ambiyada ilaahay ergeynayaan oo malaa'igtu ergeynayaan oo uliyada ilahay saalixiintu ergeynayaan ilaahayay gacantiisa ku jirtaa haddaad rabto marka in lagu ergeeyo qiyaamaha ergadaas ilaahad weydiisani ee axad makhluuqa weydiisa maysa ilaaha iska leh qul lilaahi shafaacatu jamiican ilahi subxaana wa tacaala midda kale ergadaasu erge iska mudlaqa ah oo qofku waxau cidda jeclaado inay u ergeydo u ergey karto maaha shuruuday leedahay shuruuddeeda waxaa asal u ah laba arrimood alidnu iyo warida labadaas arrimood labadaasaa lagu baraarugo alidnu alidnu iyo warida in la idmo oo la ogolaado shafeecadan iyo ergadan oo ilaahay ogolaado qofka ergeyna u ogolaado u idmo inuu ergeeyo waa noo imaa doontaa man aladii yashfacu cindahu ila biidnih waayo cidda eed ergey karta ilaahay agtiisa inay ilaahay ka idan qaadato ilahay u idmo maahane nebi maxamed oo afdalulkhalqiyana qiyaamaha markuu ergeyna iska ergey u maaye taxta alcarshiguu ku sujuudaa sida nabigu sheegay calayhi isalaatu wasalaam markaasuu ilaahay ammaano fara badan uu ku ammaana kadibaa waxaa laleeyahi u yidhi madaxaada kor u qaad ee wax weydiiso waa lagu sii haay ergey waa lagaa erge aqbalaah axad marka juuq dhihi kara oo hadli kara oo erge ku hadli kara wax lamid ah ilaahay agtiisa oon ilaahay u idmin ma jiro kow marka hore waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala idmo oo qofka ergeynaa ilaahay u idmo qofka loo qof hebel inuu ergeeyana loo idmo waa shardiga koobaad shardiga labaad waa maxay waa ridaa iyo raalli ahaansha alla waay raalli ahaanshaha alle maxaa laga wadaa waa in ilaahay uu raalli ka yahay qofka ergeeya horta waaba awliye ilaahay iyo qof suuban iska dhaaf qofkaas waa qof ilaahay subxaanahu wa tacala agtiisa magac ku leh ee qofka loo ergeyhaana in ilaahay u idmo waayo subxaana wa tacaala qofka loo ergeyhaana in in ilaahay raalli ka yahay waay qofka loo ergeyhaana qiyaamaha in ilaahay raalli ka yahay waay oo ilaahay wuxuu leeyahay walaa yashfacuuna ilaa hee liman irtadaa dadka ergeeyey qiyaamaha maba u ergey karaan cid ilaahay raalli ka yaha maana cid ilaahay raalli ka yaha maana cid kale u ergey maayaan raalli ahaanshaha allana waxyaabaha shardiga waa waxaa ka mid a tawxiidka qofku hadduusan muwaxidhayn ilaahay raalli ka noqon maa subxaana wa tacaala maxaa u daliila ilahay wuxuu leeya walaa yardaa licibaadihi alkufra ilaahay addoommadiisa raalli ugama noqdo marnaba kufriga gaalnimada iyo cibaadada isagoo uu leeyahay cid kale in lala siiyo marna ilahay raalli ka noqon maayo qofka marka mushrigaahi maba loo ergey karo maalinta qiyaama maba loo ergey karo marka shardiga koobaad waa in ilaahay idmo marka hore shardiga labaadna waa in ilaahay uu raalli ka yahay dadka isku ergeyha raalli ka yahi oo qofka loo ergeyha ahlu tawxiid waa inuu yahay hadduusa ahlu tawxiidayn ma loo ergey karo haddii loo ergeeyana oo la isku dayo in loo ergeeyana ilaahay aqbali maayo maa lidaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yuqaaca ilaahay ley mid difaaca oo qaraabo ah daalimiinta iyo gaalada uma sugnaanin iyo walaa shafiicin yuaacu shaiici mid ergeeya qiyaamaha oo ergadiisa la aqbala marka ergada nimankaanu ay iyagoo dalba darteed ay u caabudeen asnaamtan waa erge aysa ka helaynin waana niman lafcatoodin ku haya waana niman siran niman siran ergadu waa jirtaa aslan iyo shafaacadu waa jirtaa waa wax sugan laakiin shafaacadu shuruuday leedahay axad juu dhihi kara maalintaasna lama arko in ilahay u idmo maahana ilahi wuxuu leeya subxaana wa tacala wakam min malakin fi samaawaati laa tugni shafaacathm shaya ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayarda malag badana oo cirka jooga oo ergatiisu aysa waxbataraynin in ilaahay u idmo maahana subxaana wa tacaala oo ilaahay subxaana wa tacaala u ogolaado inay u ergeeyaan ciddii ilaahay oo raalli ka yahay oo doono wadaliilu shafaacati qowluhu tacala wayacbuduuna waa caabudaan min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum waxaan dhibaynin waxna aanu gelaynin wayaquuluuna waxay leeyihin haulaai shufacaauna cinda allah wshafaacatu sheikhu wuxuu hi shafaacaduna shafaacataani waa laba shafaaco erga haddaad maqasho waa laba nuuc waay shafaacatun manfiyatun shafaaca la anfiyo sharcigu diiday inay sax tahay iyo wa shafaacatun muhbatatun iyo shafaaca la sugay oo sharcigu ogol yahay shafaacadu waa laba nuuc leh sheekhu ergada iyo shafaacadu waa labo mid waa mid la sharcigu anfiyo diiday inay jirto midna waa mid sharcigu sugay fashafaacat lmanfiyatu shafaacada la anfiyey waxa waaye maa kaanat tutlabu wixii laga dalbaayey min gayri illaahi alle cid aan ahayn fii ma laa yaqdiru calayhi ila allah alla maahane wax kale waxaysa awoodina ku saabsanaa shafaaca manfiya waa taas in ilaahay keyrkii laga dalbo wax alla maahane aysa wax kala awoodin oo la yidhaha qofkan waxaas nooga erge wax waxaa waaye aan sax ahayn waay wadaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalka ilaahay ya ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta ahow anfiquu bixiya mimaa rasaqnaakum waxaan idinku rasaqnay wax ka bixiya min qabli an ya'tiya intuusa imaanin yowmun maalin laa baycun fiihi bayc uusa jirin maalin aan beyc jirin oon wax la kala gadanaynin oo hantiyuba aysa oolin bini aadan walaa khullatun wadaagtinimo iyo saaxiibtinimona aysa jirin iyo hebelow aan lagu baxsayn walaa shafaacatun ergo la aqbalo oo daalimiinta loo ergeeyana aysa jirin ama erga aan shuruudii waafaqsanayn aan aysa dhici karin walkaafiruuna gaaladuna hum aalimuuna aalimiin ayaga ah aalimiinta rasmigana waa gaalada ilahi subxaana wa tacala ayadan wuxuu sheegay inay jirto maalin laa baycun fiihi beycowsa jirin iyo walaa khullatun wadaagtinimo iyo walaa shafaaca iyo ergo ergadan marka la anfiyey oo la diiday waa midee waa midii aan shuruudda waafaqsanayn waa midii ilaahay keyrkii laga rabay ama midii maarata ilahay keyrkii laga dalbaayey ama ah maaragtay waxa waa midii gaalada loo ergey lahaa gaalada loo ergey lahay ama qabla idni illaahi subxaanahu wa tacaala la ergey lahaa shafaacada manfiyada ahayd waay shafaacadan la diiday ee midii sugneed maaha yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu bixiya mima rasaqnaakum waxaan idinku arsaqnay wax ka bixiya min qabli an ya'tiya intausa imaanin yowmun maalin laa baycu fiihi aan wax baycu jirin waa maalin maalintaas waa maalinta qiyaamaha walaa khullatun wadaagtinima ma jirto lagu baxsamaa saaxiibtinimo iyo wax lamid a walaa shafaacatun ergana ma jirto ergadan waa la diiday ergadan tuma waaye ergo ergadan waa midii manfiyada ahayd oo shuruuddii ergada aan waafaqsanayn aan oofsan waayo waalkaafiruuna gaaladuna hum aalimuuna waa kuwa daalimiinta wshafaacatu almuhbatatu shafaacada la sugana hiya alatii tutlabu min allah waa midii alla la weydiistayo subxaana wa tacaala alla midii la weydiisto oo shuruuddeedii la waayo hiy alatii tulab waa tii laga dalbaayey min allahi alla laga dalbaayey oo shuruuddeedii lehed oo labadii shardiyaan la iloobin oo idniga iyo ridaha ahaa ogolaashaha iyo raalli ahaanshaha washaaficu qofka ergeynaana mukramun bishafaacati waa mid la karaameeyey oo ergada oo ergeynaa lagu karaameeyey wlmashfuucu lahu qofka loo ergeynaana huwa isagu man radia allahu waa qof alla uu ka raali noqday qowlahu qowlkiisa iyo wa camalahu camalkiisa bacda alidni shafaacadaas loo shafeecana waxay dhici kartaa bacda alidni markii loo idmo kadib kama qaala allahu tacaala man da aladii yashfacu kii waa kuma ergeynaya cinda allahi cindahu alla agtiisa ilaa biidnihi alla idankiisana ku ergeeya maahane cidda ergey karta alla agtiisa ayadoon alla idmin waa cidmaa sheiku marka wuxuu yidhi washaaficu midka ergeynahu mukramun bishafaacati waa mid lagu karaameeyey ergada oo qofkan ilaahay subxaanahu watacaala dadka kala hadlaah wuu karaamaysan yahay waxyaabaha lagu karaameynana waxaa ka mid a inuu dadkan ilaahay ula hadlo oo ilaahay uga hadlo ilaahay subxaanahu watacala uu ergeeyo in ilaahay dembigooda dhaafo in ilaahay cadaab ka badbaadsho in ilaahay janno geliyo in ilaahay u ergeeyo ilaahayna uu ka aqbalo karaamo la karaameeyey waa qofka waa ku karaamaysan yahay qofkaas ergeynaahi qofka loo ergeynaahi na waa maxaysnaa wlmashfuucu lahu qofka loo ergeynaana huwa man axad waaye radia allaahu alla uu ka raali noqday qowlahu qowlkiisa uu ka raali noqday waa litawxiid oo laa ilaaha ila allahu laha oon shirki ku qowlin wa camalahu camalkiisa alla raalli ka noqdo camalkiisu uu yahay camal aan kufriya gaalnimo ku dheehnayn bacda alidni mar ilaahay oo uu idmay kadibna dhacayda oo bacda alidni dhece laftirkeedu waa labadii shardi u rabaa inuu ku keeno meesha bacda alidnina dhece oo markii ilahay u idmo kadib qofkan inuu ergeeyo ayaa ergadaan dhece kama qaala allahu tacaala sida ilaahayba yidhi wa aayat lkursi man da aladii yashfacu kii waa kuma ergeynayay cindahu alla agtiisa wax warab ha noqde ama malag ha noqdo ama nabi ha noqdo ama weli ilaahay ha noqde ilaa biidnihi ilahay idankiisana ku ergeeya maahan haddii nabi maxamed oo afdalulkhalqiga uusa ergey karin ayadoon ilaahay u idmin subxaanahu watacaala ergadaasoo weliba ah erga ilaahay adduunyada u ballan qaaday inuu ergeynayo aanusa iska ergey karin ilahay u ballan qaado maahane ambiyadii malaa'igta ilaahayna ou ilaahay leeyahy wa kam min malakin fi samaawaati laa tuqnii shafaacatuhum shay-an ilaa min bacdi an yaadana allahu liman yashaa wayarda ou ilaahay leeyahay iyagana ou ka anfiyey ergada in ilaahay u idmo inay ergeeyaan maahane yaa ambiya yaa gadaashooda ergey kara biduuni idni illaahi subxaanahu watacaala ma jirto cid ergey karta ilahay idankii ka sogto haddii marka shaygaanu uu ku xihan yahay idan alleh iyo raalli ahsha alleh maxaa lagaa rabaa adiga qof qofka muslimahow haddaad rabto berri in ilaahay janno ku geliyo oo ilaahay ka kugu daro kuwa nebi maxamed iyo ambiyada ilahay u ergeynayaan oo malaa'igta ilahay u ergeynayaan oo saalixiintu u ergeynayaan haddaad rabto berri inaad gasho ama aad damacdo fadli intaas ka badan inaad yeelato dadka ergeynaa aad gasho maxaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa inaad ilahay keligii caabudo ilaahay keligii inaad caabudo ilahay wixii uu ku fara fartoonto ilahay wixii uu kaa reebaad ka harto xaq ilaahay ou laha aada cid kala siinin intaas markaad la timaado ilahay ilaa idinkii khayra lagu rajayna waana badbaadi adduuniya aakhiraba waxaanaba suurtagal ah meesha aadba damcaad quudkaada aad quudareehayda in laguu ergeeyo inaad adiguba ergeydo aa suurtagala ood gaarto darajo ilaahay ku karaameeyo kuu karaameeyo inaad dadka u ergeydo haddii aada darajadaas gaarinna ugu yaraan waxaad gaare darajada ah in laguu ergeeyo oo maalinta qiyaamo dadka naarta gala oo muwaxidiinta ah oo xusaada muslimiinta ah naarta ku waari maayaan sida nabiga ka sunnaatay alayh isalaatu wasalaam waa laga soo saaraa naarta waxyaabaha xadiiska xadiiska soo arorta waxaa ka mid ah xadiiskii saxiixan ku yaallay oo nabigu nabigu lah alayh isalaatu wasalaam ilaahay wuxuu leeyahay naarta ha laga soo saaro cid walba oo intaasoo iimaana qalbigeeda ay ku jirto waa la tegaa waa laga soo saaraa haddana wuxuu leeyahay cid walba oo intaasoo iimaanu qalbigiisa ay ku jirto wax inta lasii yareeyo ha laga soo saaro ilaa dadku ay yidhaahdaan wax iimaan qalbigooda uu ku jiro oon ognahay oo jannaarta ku jirta ku jira ilaahu waa weyn ee ilaahay subxaana watacaala kasoo saara haddana dad khalqi badan oo khalqigiisa ka mid a haddana muxuu kasoo saara naarta kasoo saara markaasaa jannada la geeya jannada la geeya marka qofkaas saas oo saas la yeelaahi oo naarta inta gala naarta laga soo saarahi waa ahlu macaasi waaye dadka adduunyada joogay ee macaasida ku dhacay macaasidaasoo duuna shirki iyo duuna kufri ahayd waay ee kufriga iyo gaalnimada ilahay wuxuu leeyay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi waa soo marna ma dhaafo ilaahay dembiga gaalnimada ah wayaqfiru maa duuna dalika liman yashaa intaas waxa aan hayna ilahay ciddou doona u dhaafaa marka markaad ugu xumaato qofka ahlu macaasida ah oo shirkiga ka nabadgalay iyo kufriga markuu ugu liito oo naar la geliyaanke naarta kii laga soo saara wa maalkiisuna waa jannada masiibada aan masiiba ka dambaynoo halaagga waa maxay waa kufriga iyo shirkiga iyo gaalnimada wa ilaahay naga badbaadsiya taas qofku mar hadduu ku dhaco weligiis wuxuu khasaara khasaara aan weligeed aan faa'iida ka dambaynin naarna wuxuu mudanaa uu la gelinaa uusan weligiis ka baxaynin hadduu saga tooga keeni waxaa marka nasiib darra ah adoo raba inaad ilaahay u dhawaato inaad ilaahay ka fogaato adoo raba inaad ilaahay u dhawaato oo ilaahay jecel inaad haddana ilaahay ka fogaataa sugta aa nasiib darraa sida nimankii mushrikiintaa ku dhaca oo ilahay uu ka sheekayey subxaana wa tacaala maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa iley asnaamay caabudayaan waxayna ka rabaan inay asnaamtan ilahay ugu dhowaadaan ilahayna wuu sii fogaahayaan asnaamay caabudayaan waxay rabaan inay aakhira badbaadaanoo naar alle ay ka badbaadaanoo ilaahay asnaamtan oo ilaahay kala hadasho qiyaamaha laakiin kala hadli maydo see maba la hadli karto loo idmi maa inay kuwaan u eegeeyaan hadday dadku aankay saalixiin yihin ay caabudayaan sababtaan loogu idmen waa maxay sababtaan loogu idmen waxa waaye kuwaan ilahay raalli kama aha oo cibaadadii ilaahay subxaana wa tacaala ayaa kuwaanu ilaahay keyrkii wax ka siiya hadday wuxuu aysa ilaahay saraalli ka hino asnaam iyo gaala iyo wax la mida ay yihiin waxay caabudeenna ilahay wuxuu leeyahy innakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannama antum lahaa waariduun adinka iyo ilaahay keyrkii wixii aan allah alla ka sukeyd caabudaydeen xaaba jahanamaa laydinka dhigaa hadday wuxuu gaalaha in la caabudaayey ama asnaam iyo wax lamida ay ahaayeen iyo shaytaan hadday dad saalixiina ay ahaayeenna saalixiintaasu ilaahay waa badbaadaa iyagana wixii caabudayeen ilahay waa cadaaba subxaanahu wa tacaala ikhyaaray marka aan ilaahay keligii caabudno waxaad cida udhigto ciday wax udhigto ilahay keligii hala caabudo lamaan ee ilahay keligii hala caabudo oo ilahay keyrkii aan cibaadada la siinin oo ugu yaraan qof walba waxaad ka fiiridaa meel haddii wax badan aad fahmi weydo waxaad fiiridaa keliya haddii lagu yidhaahdo dhabahan waa la isku khilaafsan yahay qofkii qaada inuu ahlu naar yahay inuu ahlu janno yahay dhabahaas qofkii qaadana waa laisku waafaqsan yahay inuu ahlu janno yahay qofkii caqlila waxaa raba inuu fakeree meesha laisku waafaqsan yahay oo doodu ka taagnay inuu qaado maalan ilaahay keligii in la caabudo oo ilahay keligii la baryo oo ilahay keligii erge la weydiisto oo ilaahay keligiis wax walbo xawaa-ija inuu dhammeeyo la weydiisto dhabaha noocaasa qofkii qaada waa laisku waafaqsan yahay inuu yahay dhabihii xaqa qofkana oo ahlu janno yahay laakiin maxaa khilaaf ka taagan yahay oo laga yaabo hadda dadka qaarkood inay tashwiish ka furaan ilaahay keyrkii in cibaadada la siiyo waa bannaan tahay cibaadooyinka qaarkood sida baryaha iyo nadarka iyo sharadka iyo gowraca iyo waxyaabaha la midka in ilaahay keyrkii la siiyo karaamay u tahay karaamat lawliyaa waaye ixtiraam alawliyaa waaye in dadka qaarku dhahaana suurtagala sidaas raajixa oo saxiixaana maaha in dad waxaasu ay ixtiraam awliya la ixtiraama ay tahee waa kufriya gaalnimo lagu dhacaa haddii marka waddadaas aad aragto in laysku haysto oo khilaafkuna uu ka taagan yahay qofkii dariiqan mara aakhiro waa la naara naartuuna ku waaraa iyo la naari maayo adiga muslima oo iska caamiyo laga yaabo inaad ankee adilada laysku haysto aada fahmi karin maxaad fahmi kartaa oo kuu muuqda labada dhaboo laysku midna laysku waafaqsan yahay midna laysku khilaafsan yahay caqli haddaad leedahay labadooda kala dooro hadaad caqli leedaha wax garato wa labadaas dhabo kala dooro dhabaha aan laysku khilaafsanayna oon dhibba iyo jiidjiidka uusan ka jirin oo ilaahay keligii in la caabudo ahna dhabahaas qaad halkaas ka jirteen wallahu subxaana wa tacala calaa waclamu billahi tawfiiq